bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada wararka darsan subaxnimada idaynaysan waxaa ugu waaweyn faahfaaino dheeraada oo kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo xalay dil ka geystay magaalada joor ee caasimada maamulka hirshabelle madaxweyne axmed qorqor oo sheegay inay garab istaagayaan dadka deegaanada galmudug kula dagaalamaya al-shabaab taliska ciidanka booliska dowladda oo dadka uga digay inay garsoor u doodtaan deegaanada ay maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab dagaal khasaare geystay oo ka dhaca qeybo kamid a degmada hirbaa ee gobolka banaadir shirka wasiirada maaliyadda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo maanta lagu soo gabagabeynaya muqdisho ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo ganacsatada soomaaliyeed kala hadlay dardargelinta olaha gurmadka abaaraha dalka uhuru kenyaata oo ka hadlay go-aankii maxkamad sare kenya ku aqbashay natiijadii doorashada dalkaas ka dhacday wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn farax ismiid aamin oo la beegsaday xarun ku taala dalka afghanistan iyo dad badan oo ku dhintay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha sebtembar sanadka laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada warkiisu waxa uu faahfaahsan faahfaaino dheeraada ayaa kasoo baxaya kooxaha hubeysan oo dil ka geystay magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle wararkan kelino magaalada jowhar ee xarunta maamulka gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada maamulka hirshabelle ayaa waxaay sheegayaan in xalay halkaas gudaha magaalada lagu dilay nin kamid ah dadka deegaanka oo toogasho ay ku dileen ragka hubeysan oo watay bastuurada dilka ayaa fiidnimadii xalay waxa uu si gaar uga dhacay bar kontarool oo ku taala meel ku dhow xarunta madaxtooyada maamulka hirshabelle ee magaalada jowhar waxaana halkaas ka baxsaday dadkii ka dambeeyey falkaas khaarijinta ahaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada jowhar kuna sugnaa meel aan sidaas uga fogeen goobta uu farku ka dhacay ayaa gaaray goobta kana qaaday miidka ninka la diray islamarkaana waxaa meydka durbadii la geeyey xusbitaalka weyn ee magaalada lama oga sababta loo diray ninka oo la tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka magaalada jowhar hase yeeshee falkaas ayaa waxa uu qeyb ka noqonayaa falal amni darro oo horey uga dhacaya caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar xubno ka tirsan al-shabaab ayaa hore dirar qorsheysan uga geystay jowhar sidoo kalena waxaa ka dhacay qaraxyo isfiidaamin ah oo lagu weeraray hoteelo iyo xarumo kale oo ku yaala magaaladaas waxaana mas-uuliyaddooda dhammaan sheegtay fararkaasi amni darro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoorna waxa uu gelinkii dambe ee shalay gaaray isagay wafdi ballaarna hogaaminaya deegaanka caddo kabiir ee gobolka galgaduuda deegaankaas oo ay al-shabaab ka jareen isgaarsiinta iyo biyaha kadib markii miinooyin ku qarxiyeen xarumo isgaarsiineed ee celbiyood ku yaal halkaas sidaa ay sheegayaan wararka laga helayo madaxweynaha ayaa warbixino ka dhageystay guddoomiyaha deegaanka ee odayaasha dhaqanka wuxuuna halkaas kula kulmay ku dhowaad boqol iyo konton qof oo dadka deegaanka ah kuwaas oo u sheegay madaxweynaha in ay is abaabuleen islamarkaana ay doonayaan inay la dagaalamayaan al-shabaab waa si hadalku dhigeen madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dadka soomaaliyeed iyo waxa lagu yeero argixisada aysan soomaaliya ku wada noolaan karin loona diyaargaroobayo sidii la isaga waa loola dagaalami lahaa laguna garab istaagi lahaa deegaanada ay wuxuu sheegay in ay doonayaan in dadka deegaanada galmudug ay garab siiyaan maadaama waxa uu sheegay in ay la dagaalamayaan al-shabaab isagoo sii hadlayay madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxauu bogaadiyey shacabka iyo culammada deegaanka caddo kabiir sida ay ugu diyaargaroobeen inay al-shabaab uga difaacaan deegaankooda waxaan reer cada kibir inta nawaaxigeeda dadka ka soo baxay ee mujaahidiinta ah ee u soo baxay inay cadowga arxanlaawayaasha iska difaacaan uga mahad celinaynaa sida ay uga dhiidhiyeen xumaantii ay falayeen dhagarqabayaasha dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhammeeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan telefoonka ka jaraan korontada ka jaraan hooyooyin iyo carruur abriye ah oo birmageyda ah inay inay dhammeeyaan waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaaray jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan shacab iyo dawlad gacmahaan isqabsanaynaa waxayna s- keeneen oo soo dedejiyeen wixii cumri go'oodii meeshay ku dhama- ugu- ku dabar go'i lahaayeen ba insha allahu tacaala tay noqonaysaa shabaab iyo soomaali inay dib u sii wada noolaadaan ilaahay idinkii dhec mayso meeshii waxay yimaadeen een, haddii ilaahay yidhaahdo maanta la iska qaba lahaa reer galmudugna waa u diyaar waxaan rabaa odayaasha iyo culamaauddiinka iyo dhammaan qaybaha kala duwana bulshada sidaad maanta u soo istaagteen u soo waa ku ammaanantihin guud ahaan reer galmudug gaar ahaan jiiddaan dheer inta ku jirta oo cada kibir ugu dambaysay reer cada kibir markay dhibaatada sameeyeen habeenkii soo- kusoo dheermadeen cada kibir dowladdu soomaaliinteeda ma imaan dambe soo laydma soo gurman sidaasa haddii allaha awoodda leh oggolaado ayaan gacmaha isu haysannaa meel kasta meelaan difaac ka gelaynaana ma jirto shabaab waa la aadaya waana ka suulinaynaa insha allahu tacaala deegaanada iyo dalka ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa deegaanada kale iyo maamulada kale iyo soomaali inteeda kale inaysan fadhi dambe u noqon wax maanta u haray ma jirto waxay gubayaan ilmo dugsi qur-aan inta tageen ay ku laayeen arda ku laayeen iyo macallinkoodii
codkaas waxau ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo kula hadlayay warbaahinta iyo sidoo kaleba dadka deegaanka deegaanka cabdi kabiir ee gobolka galgaduud halkaas oo marintii shalay hayd u gaaray isagii wafdiyuu hogaaminayay markan taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa dadka uga digay inay garsoor u doontaan deegaanada ay maamulaan al-shabaab taliyaha ciidanka booliska jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar oo shir jaraa'id ku qabtay garinka dambe ee shalay ayaa waxa uu ka hadlay ah, weerarkii ama howlgalkii qorshaysnaa ay shalay ciidamada booliska haramcad ka fuliyeen deegaanka basra ee shabeellaha hoose taliyaha ayaa tilmaamay in halkaas ay ku burbureen ciidamada maxkamadda ay shabaabka ku lahaayeen waa si hadalka u dhigay Taliyaha sidaa booliska- ka warqabta taliyaha booliska ayaa sheegay ah, in shacabka soomaaliyeed ay uga digayaan inay u doortaan waa in ay garsoor doontaan deegaanada ay maamulaan shabaab waa sidoo dalka u dhigay taliyaha oo warbaahinta kula hadlayay muqdisho inay aadaan meelahaas inay ku halligmin maxaa yeelay wixii khasaaraya oo soo gaara hadhow naf iyo maal meel aan waxba jirin ninkii inta looga yeero aada intuu aadaya waxaa loo qaatay isagoo u soo sheegay ciidamada amniga oo yidhaaha halkaasi halkaas aniga layga yeeray saasaa jirta ninkaasay soo wacay taleefonkaana laygu soo wacay kadibna ciidamada amnigu ay amnigiisa ilaaliyaan ma aha in la aado ninkii aada oo aanu ku ogaanno kuwa badanna hadda waanu ka warqabnaa ninkii baabuurka ijaaro baabuurka ijaaro dadka qaadow iyo kuwa u- loo ye- oo u yimaado dadka u yeerow kulli waxaanu ognahay dad badan oo oo oo ku lug leh iyaga dagaalamaya iyo dadkaas u adeegaya waa isku mid ummadda soomaaliyeed agteeda maanta xaaladda soomaaliya ay marayso ee dalkoodii gudahoodii iyo muxuu ahaa abaarihii jiray colaaddii colaad dadka ugu daraya qof kasta oo ka qayb qaata marka waxaan uga degaynaa dadka soomaaliyeed guud ahaan dowlad goboleedyada jooga kulli qolo walba oo soomaali ah waxay go'aan ku gaadhay meeshay degan yihiin iyo aaggooda inay iska celiyaan in la isla celin karo shan iyo toban wiil oo meel soo istaagay oo waraaqa dadka u keena oo yidhaaha muxuu ahaa e, e, cadaalad baanu kuu qaadaynaae cadaalad haddaad weyda anna ka noo imow haddaad noo imaan weydina waa ku dilaynaa marka waa garan kartaan nin la yidhi waa ku dilayaa cadaaladna waa kuu qaadayaa inayan meel wada gelaynin waa idiin muuqataa waxaan eh, rabaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay gacan siiyaan ciidamada amniga wiilashaani guryaheennay joogaan xaafadaheennay joogaan waa dariskeen xaasaskeenna saaxiibbadood bay- baa dhalay agteennay deggan yihiin si wada jir ah ummadda soomaaliyeed maanta waa go'aansatay dowladduna go'aan waxay ku gaadhay inay iyadu hormuud u noqoto
magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa maanta oo taladaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shir maalintii shalahayd uga furmay wasiirada wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada shirkaas oo qorsho u ah inuu socdo laba maalin ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo maadaama maalintii shalahayd uga furmay shirka ayaa waxaa looga hadlayaa intuu socdo dib u habeynta dhaqaalaha iyo dardargelinta horumarinta maaliyadda dalka iskaashiga joogtada ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan wasaaradaha maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cilmi maxamed nuur oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa twitterka ayaa waxa uu ku sheegay in shirka looga doodi doono jandayaal dhowr ah maanta islamarkaana xusay in shirka wasaaradda maaliyadda u furmay uuna socon doono ilaa iyo laba maalmood oo maanta ku eg islamarkaana lasoo gabagabeyn doono gelinka dambe ee maanta shirka ayaa lagu wadaa in laga soo saaro warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo dhinacyada isku raaceen shirkan ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo toddobaadkii hore ay wasaaradaha wasiirada wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada ay sheegeen inay hakiyeen wadashaqeyntii kala dhexeysay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyagoo ku eedeeyey in wasiirka wasaaradda maaliyadda uu ka baxay heshiisyo wadashaqeyn ah oo ay la galeen maamulkii isaga ka horeeyey markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed isagoona kala hadlay howlaha dardargelinta ah ee gurmadka abaaraha ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo ay weelinayeen guddiga gurmadka abaaraha dalka ayaa waxauu kulan la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed kulanka ayaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha gurmadka abaaraha waxaana dowladda uu hogaamiyo waxaana dowladda uu xukuumadda u ka yahay ay sheegtay inay soo bandhigayso howlihii la qabtay iyo gargaarkii loo qeybiyey dadka abaarahu ay saameeyeen tan iyo markii la magacaabay guddiga qaran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macali fiqe ayaa sheegay in saddex iyo labaatankii agoosto loo diray deeqdhan waa deeqdhan lix iyo labaatan tan oo cunto ah magaalooyinka beledweyn iyo buloburte sidoo kale waxa uu tilmaamay in shan iyo labaatankii agoosto dowladdu ay guddoonsiisay bulshada degmada maxaas lacag dhan toddobaatan iyo shan kun oo dollar oo loogu talagalay in lagu daactiro ceelasho biyuudka ee degmada ku yaala sidoo kale waxaa shirka ay iyaguna ganacsatada ay ku ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyagoona sidoo kale ra-isul wasaaraha iyo guddiga gurmadka abaaraha ku bogaadiyey sida ay u garab taaganyihiin markasta in la caawiyo dadka dhibaateysan ee abaaruhu ku saameynayaan deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka soomaaliya dowladda ayaa hore u sheegtay inay gurmad ballaaran gaarsiineyso dadka ay abaaruhu saameeyeen faahfaahino dheeraadna waxaa laga helayaa dabli hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa xalay waxa ay andaraadi xubno ka tirsan al-shabaab waxay weerar ka furiyeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin degmada hirwaa ee gobolka banaadir gaar ahaan halka lagu magacaabo cali agoon waxaa dad goobjoogaala ay sheegeen in weerarka uu dhacay xili ay ciidamada ku sugnaa halkaas islamarkaana labada dhinac ay isdhaafsadeen rasaas wadhow markii dambe ay goobta ka baxsadeen raggii hubeysna al-shabaab ka tirsanaa weerarka soo qaaday waxaa la sheegay in weerarkaas uu ka dhashay khasaaro dhimashay dhaawac ah oo soo gaaray haweeney la tilmaamay inay goobta ay ku iibinaysay caano sidoo kale dadka ayaa waxay sheegeen in sidoo kale ay jiraan haween kale iyo dad kale oo goobta waxyeelahay kasoo gaarsay ilaa iyo hadda majruux warar oo kasoo baxlaamaha amniga dowladda federaalka oo ku aadan falkaas ka dhacay magaalada muqdisho inta badan al-shabaab ayaa xiliyada habeenkii ah waxay marar qaarkood ay weeraro ay ka geystaan saldhigyaha oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa admis ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxaana magaalada muqdisho xiliyada qaarkood ka dhaca weeraro iyo sidoo kale dirar qorshaysan oo geystaan shabaabka halkaa warkaas kala socotaan waraadia dalsine magaalada muqdisho markana akhbaraadka dibadda qarax ismiid aamin ah ayaa lala beegsaday safaaradda ruushka uu ku leeyahay dalka afghanistan qarax ka dhacay afaafka hore ee safaaradda dalka ruushka uu ku leeyahay caasimadda dalka afghanistan ee kabul waxaana ku dhintay qaraxaas ugu yaraan lix iyo labaatan qof ay ku jiraan laba qof oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda warbaahinta ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka iyo goobjoogayaal kala duwan ayaa sheegtay in qof ismiidaamiye ah oo aan weli la aqoonsan in uu isqarxiyey kadib markii diblomaasi ruushi ah uu kasoo baxay safaaradda islamarkaana uu soo aaday dhanka barxadda hore ee safaaradda si uu ugu aqriyo magacyada muwaadiniin u dhashay dalka afghanistan oo saf ugu jiray inay qaataan dalgalka ruushka ilaa iyo hadda xog badan lagama bixin xaaladda diblomaasiga la bartilmaameysaday guud ahaan warkiisa waxaa dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha darsan magaalada muqdisho baan naga intaa hayeeshee ciddii warka igu soo waxay dib geli kartaa radiodalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel